بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii اعtiqaadu ahli الsuna lilimaam abi bakr aلismaaciili qaala اlimaamu raximah اllah وyaquluuna ina allaha yukhriju min الnaari qowma min ahli التwxiidi bishafaacaةi الshaaficiina biraxmatih وإna الشhafaacaةa xaq وإna اlxawda xaq واlmiiزaana xaq واlxisaaba xaq وyaquluuna waxay leeyihiin ahlu sunnada ina allaha alle yukhriju wuu soo bixinayaa min annaari naartuu ka soo bixinayaa qowman qolo oo min ahli tawxiidi ahlu tawxiid ah bishafaacati shaaficiina kuwa shafaacayo shafaacadooda ayuu ku soo saarayaa biraxmatihi buuna ku soo bixinayaa naxariistiisa wa ina shafaacata waxay odhanayaan sidoo kale wa ina shafaacata shafaacadu xaqun inay xaq tahay oo yacni shay haabit ahoo sharciga ku sugan inay tahay taa bay dhahayaan buu yidhi labadan nuqdo marka nuqdadan ama labada nuqdoba waxaa laga dhigi karaa hal nuqdo oo shafaacada ayaa halkan musanifka uu ku qarira wuxuu leeyahay marka ahluxadiidku waxay leeyihiin allah subxaana wa tacaala dad buu naarka ka soo bixinaa qowman min ahli tawxiid buu ka soo saaraya shafaacada dadka shafeecayuuna uga soo bixinaya dadka shafeecaya marka ambiyada ilaahay malaa'igta dadka ahlulmu'miniinta ah oo ahlu iimaanka ah intaba way shafeecayaan kadib ou shafaacada inay xaqtaha raaciyey marka awalan shafaacada inta aanan u gelin in naarta laga soo bixinayo dadka ahlu tawxiidka ah waa sidaan oo u qariraayo imaamka waxaa khilaafsan marka madhabkaas khawaarijta iyo muctasilada oo ayaga dadka mudnibiinta ah oo ahlu tawxiidka ah adduunyadana waa ku gaalaysiinayaan khawaarijta almanzila bayna almanzilataynna waxaa qabo muctasilada aakhire laakiin marka la tago naarta kama soo baxayo qof naar galay ayaga agtooda maba ka soo baxayoba janno maba gelayo adilada ay deliishanayaanna adilo waxaa weeyaan iyagu ay si khaldan u fahmeenoo waxaa ka mida adilada ay deliishanayaan qowluhu tacaala rabbanaa innaka man tudkhili innaara faqad akhzayta wamaa lilظaalimiina min ansaar rabbiyow qofkii aad adiga naar aad aad yacni naar gelisay waad dulleysay marka qof hadda la dulleeyeyna janno ma gelaayay leeyihi wamaa lilظaalimiina min ansaar aalimiinta wax u gargaaraa ma laha marka xaggee looga gargaaraa wax shafaaca heli maayaan bay leeyihi taa iyada marka waxaa looga jawaabay wamaa lilظaalimiina waxaa loo jeedaa adulmu hunaa ashirku dulmigu waa gaalnimada sida nebigu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam asxaabta markii aayaddii aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin aayaddaas markii ay yidhaahdeen ayunaa lam yadlim nafsahu oo waa kee midka aan naftiisa dulminin yaa nebiga uu ku yidhi sala allahu calayh ali wasalam alam tasmac qowla alcabdi asaalix ina ashirka ladulmun cadiim yaa bunaya laa tushrik billaah ina ashirka ladulmun cadiim nacam aayaddaabuu marka u soo celiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo uu ku qeexay dulmigu in loo jeedo shirkiga marka idan adulmu dulmaan dulmigu waa laba dulmi midna waa shirkiga midna waxaa weeyaan macaasida kan aayadda wamaa lilظaalimiina min ansaar waxaa weeyaan waa midka shirkiga ah gaalnimada ah inuu sidaa yahay waxaa kugu daliila fii suurati faatir qur'aanka sidoo kale alla wuxuu leeyahay uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum ظaalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraati biidn illaah kuwii aan kitaabka dhaxal siinay muminiinta ayaa aayaddu ka warramaysaaye uma awrasna alkitaaba aladiina stafaynaa baan dhaxal siinay kuwii aan doorannay yaan kitaabka dhaxal siinay fa minhum dadkii waxaa ka mida kuwaas daalimun linafsihi mid naftiisa dulmiyey muxuu ku dulmiyey macsi buu ku dulmiyey sababto ah inay mu'miniinta yihiinay mufasiriintu sheegeen dadka aayadda ay ka warramayso mu'miniintii baa saddex loo qeybiyey nin naftiisii dulmiyey oo sayi-aadkiisu ay ka badan yihiin xasanaadkiisa iyo mid muqtasid oo dhexdhexaado sayi-aadkii iyo xasanaadkii isku jin ay yihiin ama waajibaadkii la yimid laakiin aan mustaxabaadka ku darin xaaraantii waa ka haray karaahadii kuma darin inuu ka haro qofka noocaasna waa muqtasid wa minhum saabiqun bilkhayraati biidni illaah kuwana khayrkayba ku hormareenoo waxaa weeyaan kuwaas kuwa muqarabiinta ah oo ilaahay xaggiisa marka aad ugu dhow oo iyagu marka waajibaadkiina la yimid mustaxabaadkiina la yimid xaaraamkiina ka haray makruuhaadkiina ka fogaaday ummaddii marka ahlu qiblada saddexdaas qayb ayay u qaybsantaa lidalika culimmadii selafka waxay dhihi jireen aayaddan khaadir ku jirto waa arjaa aayatin fi lqur'aan aayad qur'aanka ku jirta tan ugu rajada badan waay sababtoo ah kii daalimka ah ilaahay ee naftiisa dulmiyey waxaa lagu daray ummaddan oo lagama saarin diinka nacam uma awrasna alkitaaba aladiina istafaynaa min cibaadina faminhum daalimun linafsih kii dhexdhexaadka baa la sheegay waminhum muktasib waminhum saabiqun bilkhayraati biidni illaah kii khayrka ku hormara waa la sheegay kulli ummaddaanay ku wada jiraan kulligood ummaddan yay ku wada jiraan ayb marka labada aayadood waxay tilmaamayaan aayatu luqmaan iyo aayaddan faatirba dulmigu inuu noqon karo marka dulmi weyn iyo dulmi dulmi shirki ah iyo dulmi aan isagu markaa shirki ahayn oo macaasi loo jeedo marka iyagii dulmigiibay waxay la aadeen kii shirkiga ahaa iyay macaasidii la soo aadeen markaasay waxay dhaheen shafaacaba ma jirto oo nin mar dulmi sameeyey wax u shafeeca male ayagoo qabsanaya qowluhu tacaala maa lilaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yudaac aalimiinta shaiic ma laha marka aalimiintan waa kuwa waa kuwii gaalnimada ku dhintay ee kuwa kale inay leeyihiin waxaa kugu daliila in ilaahay ummaddanba uusan ka saarin oo aayaddaa faadir sidoo kale marka axaadiista rasuulka ee mutawaatirka ahna waxay tilmaamaysaa in naarta laga soo bixi doono dad markay dhuxulo noqdaan ka gadaale dad intay dhuxula noqdaan baaba'aan madoobaadaan naarta ku gubtaan yaa laga soo saaraya hadhow xadiid kale nebiga calayhi salatu salaam wuxuu yidhi bani aadamka oo dhan naarta waa cunaysaa ilaa ahara sujuud meesha sujuudda ma ahane idan halkaa waxaad ka qaadanaya isaguna nin sujuudi jiray in laga yaabo in naarta oo gala hadhowna markaa laga soo bixinayo axaadiidtan marka khawaarijta iyo muctasilada waa inkiraayaan waxay leeyihiin axaadiidtan wax la qaadanaya maaha qur'aankan annagu qabsanayna ay ku leeyihiin qur'aankiina ayagunbaa si xun u fahmaayo ma ahane qur'aankuna waxaa weeyaan ma sheegaayo qof yacni mu'min oo naar ma gelaayo qur'aanka kuma jirta qof yacni muslima naar ma gelaayo ujeeda qur'aanka kuma jirta ayb sidoo kale qof naar galee lagama soo saarayana kuma jirta ilaa gaalada ma ahan gaaladan baan laga soo saaraynin naarta oo wamaa hum bikhaarijiina min annaar allau yidhi subxaana wa tacaala axaadiista nebigana waxay fasiraya qur'aanka وأنزلna إlayka الذikra lتbayina للnaasi ma nuzila ilayhim dikrigii baan kugu soo dejinay si aad dadka ugu cadayso wixii dadka loo soo dejiyey idan marka murjiada ayaguna dhan kale joogaano waxay leeyihiin iradan masaaishaan oo dhanna iimaankay ka farcan maayaan murjiadu ayaguna firaq irja yani ulaadooda waxay leeyihiin qof muslima naar maba galay leeyihin waa cagsiga nimanka kale qof muslim ah naar maba gelayo maba taabanaysa lidaalika macsida iyo dembigu yacni iimaan haddii qofka uu haystaba macsi waxay ka dhibaysa male bay qabaan kuwaas ayaguna axaadiista rasuulka yay khilaafsan yihiin nacam ahlu sunnadana way dhexdhexaysteenoo waxay leeyihiin ninkii iimaan ku dhinto amruhu ila allah arrintiis ilaahay bay u taallaa hadduu doonana waa cafinaya hadduu doonana waa ciqaabaya waxaana axaadiistu tilmaantay dad muslimiin ahaa oo ayagoo muslimiina dhintay in naarta la gelinaayo dunuub ay kasbadeen darteed hadhowna ugu dambayntii laga soo saari doono saas ayaa caqiidada ahlu sunnadu ay tahay waana sida marka axaadiista iyo aayadaha qur'aanku ay tusayaan taasoo marka sheekhu uu qarirayayo uu leeyahay wayaquuluuna ahluxadiidku waxay leeyihiin ina allaha alle yukhriju wou soo bixinayaa min annaari naarta qowman ayuu ka soo saarayaa oo min ahli tawxiidi ahlu tawxiidka ah muxuu ku soo bixinayaan bishafaacat shaaficiina kuwa shafeecaya shafaacadooda biraxmatihi naxariistiisuu ku soo bixinayaa ayuu naarta uga soo saaraya wa ina shafaacata wayaquuluuna waxay dhahayaan ina shafaacata shafaacadu xaqun waa shay sugan oo dhab ah halkaanna marka sheekhu shafaacada uga hadlaya shafaacada dhowr jaanib baa looga hadlaa jaanib waxaa weeyaan qur'aanku waxaa soo arooray shafaacada iyadoo la diidayo iyadoo la sugaayana waa soo aroortay u fiirsada shuruudeedana qur'aanka waa ku soo aroortay shuruuda shafaacada qur'aanka waa ku soo aroortay asbaabta shafaacada lagu mudanaayona qur'aanka iyo sunnadu way tilmaameen labadooda asbaabta lagu mudanaayo shafaacada iyo waxyaabaha mancinaayo shafaacada intaba qur'aanka iyo sunnadu way ka hadleen awalan ashafaaca waxaa la yidhahdaa ergeyn waa ergeyn axadkii marka in laga ergeeyo oo xag alle looga ergeeyo oo marka alle subxaanahu watacaala laga baryo oo sidaa markaas naartii ou galay ama naartii loo waajib yeelay markaa in markaasaa looga cafiyo macnahaasay leedahay qur'aanka waxaad ku arkaysaa shafaaco la anfinaayo oo maa lilaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yudaac aalimiintu wax shaiica ma laha u shafaaca waxaa kaloo alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min ayibaati maa razaqnaakum min qabli an ya'tiya ywm laa baycun fiihi walaa khullat walaa shafaacatu wاlkaafiruuna hum اaalimuun maalin aysan jirin beec wadaynimo shafaacana aysan jirin waa maalinta aakhirada wاtaquu ywma laa tجzii nafsu can nafsi shayئa walaa tuqbalu minha shafaacatu walaa yuukhadu minha cadlu walaa hum yusaruun maalin aan shafaaco la aqbalaynin ka cabsada maxaa loo jeedaa marka shafaacada aan la yeelaynin waxaa weeyaan waa midda shuruudeeda aan dhammaystiranin wey oo qof gaalnimo adduunyada uga baxa shafaaca ma arkaayo nacam ilaa hala arkaayo keliya abu aalib abu aalib isaguna shafaacadiisu naarta ugama soo baxaayo waa shafaaco uusan naarta uga soo baxayninoo cadaabka unbaa laga khafiifinaa ma ahane naarta ka bixi maayo maadaama uu gaalnimo ku dhintay shafaacada marka kitaabka uu anfinaayo waa shafaaca oo ah kufaarta yani inaysan haleelaynin shafaacada shafaacada qur'aanku uu sugaayo aad arkaysa inuu leeyahay man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi waa kee midka shafaacaya ilaahay agtiisa ilaa idinkiisa maahan oo markuu alla idmo unbuu ayuu shafeecayaa qofka idan halkaan waxaa sugan shafaaco la sugay baa meeshaas jirta wa qaala tacaala alla waxuu yidhi walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa ma shafeecayaan malaa'igta ilaa waxay u shafeecayaan axad alla oo ka raali noqday maaha intaasuna waxay tusaysaa shafaaco la sugay inay jirto midda la sugaayana waxaa weeyaan waa midda shuruudeedii oobsatay shuruudda shafaacada marka waa maxay waxaa weeyaan axadka shafeecayana in loo idmo qof mu'minana uu yahay axadka shafeecaaya horta waa inuus isagu gaal ahayn hadduu gaal yahay wax shafaacaa maba leeda mana loo shafeecaayo mana shafeeci karaba ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون maba helaya ilaa qof un kelimatu laa ilaha illa qiray oo ku dhaqmay maahan cid kale shafaacadii ma milkinayo heli maayo axadka marka shafeecaya waa in laga aqbalaa axadka loo shafeecayana waa in loo idmaa وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى badanaa malag samada ku sugan oo shafaacadooda aanay waxba taraynin ilaa yani wa ka min malakin laa tugni shafaacatum shayan ilaa min bacdi an ya'dana allah markuu alla idmo kadib yay shafaacadiis wax taraysaa yay waxu taraysaana liman yashaau ciddou alla doonaayo wayardaa oona raalli kaya halkaasna marka maxaad qabsanaysaa kan shafeecaayo wuxuu u baahan yahay idin kan loo shafeecaayana wuxuu u baahan yahay inuu alla ka raalli yahay in loo shafeeco qofaan ilaahay uusan ka raalli ahayn shafaaca heli maayo wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa malaa'igtu u shafeeci maayaan ilaa cid ilaahay oo raalli ka noqdo maan cid kale u shafeeci maayo khulaasatu lqowl shafaacadu waxaa weeyaan markii alla uu idmo ayaa la shafaacayaa qofka u idmo ayaa shafeecaayo axadka oo u idmo in loo shafeecana waa shafaacada waa gaaraysaa marka waa in la idmo kan shafeecaya loo idmo midka loo shafeecayana laga raalli yahay intaa markii la helo yay dhacaysaa wailaa aakhira marka la tago cid hadli kartaaba ma jirtaba yowmaidin yatabicuuna adaaciya laa ciwaja lahu wakhashacat اlaswaatu liraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa codadkii oo dhammaan ilaahay bay u hogteen oo isu dullaynayaan aysan hadli karin waa ogtihiin ambiyada ilaahay subxaana watacaala aadam marka laga soo bilaabo aadam iyo nuux iyo ibraahim iyo nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi ciisa kulligood waxay leeyihin inna rabbii qad hadiba alyawma rabbigay maanta waxuu carooday caro weligiis uusan caroonin hadda kadibna uunan carood doonin buu i carooday baa mid kastaa uu leeyahay oo markaa wuxuu dhahayaa rabbi nafsii nafsii nafsii aniga tayda aniga tayda aniga tayda qof hadli karaaba male nebiga calayhi salaatu wasalaam ma ahan markaasuu yidhi nebiga walaayo waxaa xadiidkiisa ka mid ahaa walaa yatakalamu yowmaidin ila rusul maalintaa cid juu dhihi kartaa malaha ilaa rususha ma aha rususha kalaamkooduna waa maxay sallim sallim sallim sallim ay iyaguna ku hadlaan ayb nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markou dadkii ay u tagaan isla markii iskama hadlaayo sujuudow qac u dhacayaan ilaahay hortiisuu ku sujuud carshiga alle ayuu ku sujuuda agtiisa markaasaa waxaa la leeyahay er alla uu leeyahy irfac ra'saka madaxaaga kor u qaad waqul dheh yusmac waa lagu maqlayaa lafta washfac shafaac tushafaac waa lagaa erga aqbalaya marka qof ilaahay uusan markuu alla sidaa uu u idmo uu sidaa u hadlo kadib buu nebiga calayhi salaatu wasalaam shafaacadii markaas ayuu hadalkii galay inta ka horayso wuxuu ku jiraa sujuud iyo alla ammaanid ilaahay uu addoonnimuu ilaahay ugu dhowaanaya soo ma jeedi addoonnimada iyo alla ugu dhowaanaya meeshaas marka cid aan nebigiiba haddii sidaa uu yeelaayo haddii cid aan nebi ahayn iyadu warkeed iska badaa iyadii baaba qalqiil ku jirta ambiyadii kalea waxay leeyihiin nafsii nafsii nafsii dadka kale aan ambiyada iyadu darajadooda joogin maxaad umalaynaysaan marka iyagu marka xaalkooda waa ka sii daran yahay ayb ambiyada ilaahayna marka waxaa la rabaa marka in la ogaado shafaacada liman yaa iskale shafaacada qur-aanka arrintaa ka hadla wuxuu yidhi qul lilaahi shafaacatu jamiica qul waxaa tidhaahdaa lilaahi shafaacatu ilaahay keligiisay u sugnaatay shafaacada jamiican iyada dhan shafaaco dhan ilaahay baa iskale laba xasriba meeshaan waa la geliyey qul lilaahi shafaacatu in khabarkii la soo hormariyey mubtadihiina la akhiray taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu lxasra macaaniga saas wixii in la dibdhigaa ay ahayd haddii lasoo hormariyo waxaa laga faa'iidaystaa xasri oo ilaahay keligiis baa shafaacada iskale macnaa jamiicanna waa lagu sii adkeeyey weliba waxaa la yidhi jamiican shafaaca oo dhan ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala idan haddaad adigu marka shafaaco rabto ilaahay baad shafaaco weydiisanaysaa ood leedahay ilaahu shafaacada nebi maxamed igeli rabbi baa la warsadaa subxaanahu wa tacaala nebigana markii uu noolaayo in la yidhaahdo yaa rasuul allah ilaahay ii bari sidaa iyo sidaa inuu ii yeelo jannada inuu igeliyo naarta inuu iga koriyo nebiga allow baryi jiray marka sida cukaashta bnu muxsan uu u sameeyey oo uu yidhi udcu llaaha an yajcalanii minhum toddobaatanka kun inuu ilaahay iga mid dhigo oo jannada gelaysa xisaab la'aan iyo cadaab la'aan ilaahay ii bari markaasuu yidhi anta minhum waa ka mid tahay marka ilaahay baa marka laga baryaa shafaacada nebi maxamed calayh salaat salaam in uu qofka markaa inuu alla geliyo ayb shafaacadii marka lama inkiraayo shuruudaas ay leedahay saasaa lagu rumayna dadku marka shafaacadu baabkeeda saddex noocay ku yihiin mushrikiin iyo wixii la halmaalo oo khuraafadu ay ka qaalib noqotay inkastoo ay kelimatu tawxiid qiraayaan in badan oo dadka ka mida haddana maca daalika khuraafada iyo jahliga oo ka qaalib noqda darteed yay shafaacadii biduuni shuruud yay shafaaco iska sheeganaya qola marka waa dhan dhinacaas waay qolo kalena shafaaco dhanba maba ogola oo waxaa weeyaan nimanka la yidhaahdo khawaarijta iyo muctasilada haddaan kasoo sheekaynayno ahlu sunnadana shafaaco waa ogol yihiin laakiin dawaabid bay leedahay shafaacada ahlu sunnada ogol yihiin waa midda qur'aanku tilmaamaayo ou leeyahay liman walaa tugni shafaacatuhum shayan ilaa min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa madhabkaas dhexdhexaadka ah ayaana sax ah qof marka annaga hadda mu'mina oo wanaag un aan ka aragno bimujarad wanaagiisa ma dhihi karno hebel waa hubnaa aakhira inuu shafeecayo cid aan hubno waxaa weeye nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam mu'miniintana wasfigaas guud ahaan dadka mu'miniinta waa shafeecaya amaa aaxaadu nnaas mu'miniinta mid midkood maba oginba qalbiga wax ugu jiran annaga iimaan dhab ah oo kaamil aanan uga marqaati kici karin oonan dhihi karin fulaan waxaa weyaan ilaahay xaggiisa mu'min dhabow ka yahay ma dhihi karno ilahay unbaa dhihi karno subxaanahu wa tacaala mushrikiinta ayaga marka meelaan laga doonin shafaaco iyay shafaaco ka dooneenoo waxay dhaheen wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah maxaa loogu jawaabeen mushrikiintii waxay dhaheen asnaamtaan annaga ilahay xaggiisa nooga shafeecayo wasaa'iddan allay ayaga u dhaxayso asnaamta ah xag allay nooga shafeecayaan bay dhaheen markaasaa waxaa loogu jawaabay qul atunabbi'uuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lardi subxaanahu watacaala camaa yushrikuun ma ilaahay baad u sheegaysaan wax uusan ka ogeyn dhul ee cir cirkii dhulka wax alla aanu ka ogeyn baad u sheegaysaan alwaaxyadan iyo dhagaxdan waxay shafeecayaan ma idinkun baa ka ictiqaadiyey maahane waxba shafeeci maayaan inakum wamaa tacbuduuna min duuni illah xasabu jahannam antum lahaa waariduun low kaana haaulaa'i aalihatan maa waraduuha hadday ilaahye yihiin oy wax tari karaan ayaguba ma arooreenba naarta iyaguba naarta ma aysan arooreen soo ma jeedid marka dad badanoo marka dadka cawaamkaa ka mida oo dadka marka iyagu ay ka qaalib noqotay khuraafada iyo yacnii tawxiidka aan aad u fahamsanayn iyaguna waxaad arkaysaa inay leeyihiin dariiqa hiblaayo ninkii silsiladeeda ku xirmo oo galo shiiku waxaa weeye naar waa ka badbaadinaya kuwo kale waxay gaareenba ninkii shiikh arko oo indhaha saaraba janna u gelaa naar baa ka koraa ay marka de ninkaan shiika laleeya waxaa laga yaabaa gaal inuu arko xataa gaalkuma naar ma janna u gelaa naarma laga korinay mujarad shiikh oo arkay haddii taas looga koraayo abujahal nebi maxamed waa arki jiray calayhi salaatu wasalaam soo saa maahay abujahal nebigu waa arki jiray maca daalika naar kama korin terorod cidlaa waa marka waxaa ay dadkuna waxaa fiican inaysan ammaani isku hallayninoo ay isku halleeyaan iimaanka iyo camalka saalixa iyo allah subxaanahu watacala in isku halleeyaan markaasay nebi maxamed shafaacadiisa gelayaan cid aan muwaxid dhaba aan ahayn shafaacada nebi maxamed maba helaysan calayhi salaatu wasalaam markii abu hurayra radia allahu canhu uu nebigu ku yidhi xadiidkii bukhaari uu werinayey man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama maalinta qiyaamo shafaacadaada yaa waaye ninka ku liibaani og oo heli og yaa waaye muxuu nebigu ugu jawaabay muxuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah qofkii dhaho khaalisan min qalbi ninkii laa ilaha illa allahu yidhaahdo iyadoo ay dhab ka tahay dhabnimada laa ilaha illa waa maxay dhabnimadeeda haddaad laa ilaha illa allahu dhahdo cinda shiddana aad yaa fulaan tiraahdi dhib markuu kugu dhacana aadan ilaahay u qayshanin oo allana uu yidhi aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshif suu'a wayajcalukum khulafaa'a alardi ilaahum maca allah warma macbuud kaloo loo qayshado alla aan ahayn maa jiran waa maya cinda shidda ilahay keli unbaa loo qayshadaa haddaad marka adiga tawxiidkaaga aad dib ka burinaysid maca daalikana aad leedahay marka khaalisan min qalbii ma jirto meeshii kuma kuma jirto sidoo kale yaa waay ninka shafaacada gaarayo man qaala laa ilaha illa qofkii dhaho wakafara bimaa yucbadu min duuni illahi oo isla markaana ku kufriyo waxa ilaahay sakadiisa la caabudayo marka laa ilaha illa llahuna waa rumayne naqiidkeedana waa inaad gaashaanka u daruurtan naqiidu laa ilaha illa allah waxa laa ilaha illa ka soo horjeedo waa inaad ku kufrisaa waay oo kufri bishataa anwaacihi ayb dadku marka ma oga mas'aladan iyada nebigana xadiidkiisa waa wakafara bimaa yucbadu min duuni illah waxyaabaha zamankan aad u madax taagan ee la caabudo ee la caabudo dadku cibaadada sujuud keliya u yaqaanaane waxaa ka mida ee mabda weliba islaamka lagula diriraayo oo qur'aanka ilaahay lagula diriraayo ah waxaa weeyaan baashaan la yidhahdo dimuqraadiyada baashaan dimuqraadiyadda la yidhaahdo waa daaquud la caabudaayo maxaa yeele taxliil iyo taxriima ka buux bani aadamka wax iska xalaalaysanaayo waxbuu iska xarimanaa suldadii bani aadamaa la siinaa awooddii sharci dejintii baa bani aadam gacanta loo gelinaya yaa waayo marka miyaynan arrintaa iyadaa kufri aysan ahayn marka miyaysan ahayn marka in lagu kufriyo dimuqraadiyadda waxaad maalin walba maqlaysaan iyada in dadku inay leeyihiin yani baarlamaanku waa waa waa hay-adda sharci dejinta dalka de xakamnimadiiba ilaahay laga qaadi xakamnimadii ilaahay subxaana wa tacaala uu xaakim ahaa oo garsoore oo ahaa sharcigiisa in loo taxaakumo ay ahayd waxaa lagu bedelay dad meel fadhiistay oo tiro go-an ah waxa ay soo qoondeeyaan inaan laga fiirinin walaa kitaab walaa sunno keligood warkooda ma laga dhiga marka dhaqan laga dhigto nacam shareecase maxaa la yidhaha sideedaba maa macna shariica shariico waxaa weeye waa habdhaqan waa habdhaqan marka habdhaqankaagi haddaad shareecada ka bedelayso sow maaha marka laa ilaha illa so kama soo kama soo horjeeda arrintaa nebiga maxaa la yidhi uma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri faattabichaa walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun intaas ka gadaale waxaan ku siinay oo adiga aan ku yeelnay shareeco habnololeed shay marka aad nolol kaamila yaan korkiisa aan ku yeelnay oo oo diinta ah fatabichaa raac walaa tattabic hawaaءa aladiina laa yaclamuun kuwa aan wax ogeyn hawadooda raacay shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi kuwa aan wax ogeyn hawadooda waxaa weeyaan waxa ay jecel yihiin oo ay markaas ka diin dhiganayaan waxa ay jecel yihiin oo ay ka diin dhiganayaan dimuqraadiyaddana waa hawada gaalada waa min ahwaa'i lkufaar qof shaki ay uga jirto oo mu'mina ma ma jiran waa min ahwaa'i lkufaar saa darteed gaalada hawadooda diin waa waa diin qalloocan waa in lagu kufriyo allana uu yidhi walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica millatahum walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica millatahum qul ina huda allahi huwa alhudaa markii dambe maxaa la yidhi walain ittabacta ahwaa sheekhu wuxuu yidhi markii dambena ahwaa'ahumaa la yidhi markii horena millatahumaa la yidhi sababtoo a millada ay haystaan waa hawadooda hawadoodana waa milladooda waa isku midki marka mabaadi'dan dadka in loo fududeeyo oo yani laa ba'sa dhib male iyo qofka yani qofka ku dhaqna wax dhibaataa male iyo diin loogama baxo iyo nacam waxaa weya masaa'il aad u daran wey maxaa yeele waana u jeednaa waaqaca caalamka ka jiro mabda'an dimuqraadiyadda waa mabda'a keliya ee la rabo in lagu bedelo qur'aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa meel walbaa loo leeyahay maxaa loogu fardinaa dhulka islaamka uu degan yahay oo la leeyahay marka waddamada carabta iyo waddamada muslimiinta waa inay qaataan mabda'a dimuqraadiyadda nacam ahay kuwo badanaa joogo cid sida kuwan loogu fardiyo loogu fardiyaa ma laha nacam marka waa mabda daaquut iyo islaam iyo dimuqraadiyadda meel islama galaan sababtaa mabda'a islaamku waa mabda xor ah oo mustaqiimo xag alle ka yimid subxaanahu wa tacaala ninka dhahaya waa isku midna hadda hadday isku mid tahay haka kan ha laga tago kan islaamka ha la qaato hadduu run sheegayo hadday isku mid tahay ay tahayse maxay gaalada intaan lagu haystaan marka waay hadday isku mid yihiin labadaa mid waa beentiis waay diinka ilaahay buu iibsana diinka ilaahay buu lacag siisana iyo waxa dunya oo go-ah marka muhiimku waxaa weya kelimaddaa marka tawxiidka qofku inay u sugan tahay taasaa ninkaasaa shafaacada helaayo halkaasaa marka ay uga jirtaa ayb marka inta haddaan ogaano anwaacda shafaacadu ay leedahay shafaacada anwaacdeedu waa badan tahay shafaacada waxaa ka mid a anwaacu shafaaca shafaacatu lcudmaa mid la yidhaha shafaacada weyn midda la dhaho shafaacada weyn nebiga yaa iskale keligiis cid kale oo shafaacadaas leh ma jirto ashafaacat alcudmaa waxaa weeyaan dadku markay maxsharka qiyaamaha ay tagaan carasaat lqiyaama ay istaagaan yaa waxaa dhacayso in ay aadam u tagaan oy gargaar weydiiyaan rabbi noogu tag dhahaan ou awoodi waayo ilaa nebigeena laga soo gaaray sal allahu alayh waali wasalama rasuulku marka waa sujuudaya alla u sujuudayaa markaasaa laga erge aqbalaya waa laga shafaaco aqbalayaa markaana shafaacadaas waxay ku saabsan tahay mowqifka taagnida ay muslimiintu taagan yihiin bannaankaas iyo bankaas qiyaamo yaa dadkii dhibay qoraxdiioo la soo dhoweeyey dhididkiioo dadku ay ku dhiban yihiin iyo dadkiio saa isu kor tuban waxay kala taagan yihiin gaal iyo muslimba war mar un yaa idinkala dhaqaajiyo mar un yaa idinkala dhaqaajiyo yay taagan yihiin kuwaas iyagaa marka waxaa weeyaan shafaacadaas waxaa la yidhaha shafaacat alcudma waana midda nebiga lagu mahadi doono gaal iyo muslimba uu mahadin doono sababtoo a mawqifka unbaa in lakala dhaaa dadka nin kastaa wuxuu leeya mawqifka un halagaa dhaqaajiyo ma oga gaalada meeshay u socdaan inay kasii darnaa doonto waana mawqifka nebiga ale allah subxaana watacaala uu yidhi casaa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuuda rabbigaa waxuu xaqiiqo ku yahay inuu kugu soo bixin doono maqaam lagu mahadiyo adiga oo khalqigoo dhan ay kugu mahadiyaan taas marka nebiga iskale cid kale oo leh ma jirto ashafaacat alcudmaa baa layidhaha shafaacada labaad waxaa weeya nooceeda labaad albaabka jannada dadka marka ay mu'miniinta jannada loo idmo albaabkii markay istaay tagaan yaa laga furaynin ma laga furaayo nebiga shafaacadiisaa loogaga furayaa marka albaabka markaa nebigu albaabkau gargaraacayaa malagii baa wuxuu dhahayaa adaa la ikaa amray inaan adiga kuu furo markaasaa jannada albaabkeeda la fura khalaa'iqdii ay gelaysaa markaas shafaacadaasna waa shafaaco nebiga khaas ku ah alayh salaatu wasalaam oo cid kaloo nebiga lale aysan jirin intaas marka ilaahay wuxuu nebiga u gaar yeelayaa khasaa'istaas in la muujiyo ummadda la tuso qiimaha nebigu uu leeyahay calayh salaatu wasalaam ayb waxaa kaloo shafaacada nebiga u gaarka waxaa ka mida midii adeerkiis abu daaliba oo gaal ah oo uga shafaacay in cadaabka laga fududeeyo in laga soo bixiya ma aha cadaabka in laga fududeeyo saxiix muslim waxaa ku sugan cabaas bnu cabdilmuطalib oo nebiga adeerkiis ah inuu yidhi maxaad u tartay adeerka abu aalib waa ku ilaalin jiray waa ku dhowri jiray waa ku dadaali jiray maxaad u tartay markaasuu wuxuu yidhi amaa inahu fii daxdaaxin min annaar wuxuu ku jiraa buu yidhi naarta meel aan mool aan ahayn god meelaan god ahayn iyou ku jiraa buu yidhi haddaanan aniga ahaynna wuxuu geli lahaa meel sii hoosaysa oo naarta haddaan aniga ahayn saasoo kale nabigeen calayh salaatu wasalaam